dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha cadaad oo kusoo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada ee raadiyaha cadaado
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi ad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruudta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbiga igelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaaldhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boron gobac ku liifsiiya gidaal allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-an ingegan iyo allow geed qalalay kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilebeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taa goobta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiifte dhurwaagolonta kaa fuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
taariikhdu waxay ku beegan tahay shanta bisha disembar sanadku waa laba kun afar iyo labaatan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona shirka golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta looga hadlay ciidamadii dhowaan la geeyey magaalada raaskambooni waxay golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ay ka yidhaahdeen halkee buu marayaa qorshaha ra-iisul wasaare xamse cabdi bare uu ku tegayo magaalada raaskambooni halkaas oo dowladda soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay ciidamo ay ku daabulaysay muxuuse ku dambayn doonaa khilaafka cirka isku sii shareeraya ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland maxaase lagu tilmaamay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waxaan mar walba caddaynayay inuu axmed madoobe mayd la jiidayo yahay maydkii la jiidayayoo hadda kibrayoo is yidhi adigii baa isdooran kara haddaba waxaad maqli doontaan waraysi arrimaha ku aadan waxyaabaha sidoo kale caawa aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odawa yuusuf raage ayaa maanta kormeer ku tegay xarun ku taalla muqdisho taasoo ay yaallaan diyaarado dhowaan ay soo iibsatay dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba muxuu yahay qorshaha odawa ee booqashada ku aadan arrintaasi waad maqli doontaan sidoo kale waxaan soo gudbin doonnaa nabadoon caanka ahaa deegaano ka tirsan galmudug ayaa la soo sheegayaa in saacadihii lasoo dhaafay uu ku geeriyooday deegaan u dhow deegaan lagu magacaabo ducilley oo ka tirsan gobolka galgaduud kadib markii uu baraag biyo ay ku jiraan uu ku dhacay haddaba sidee bay wax u dhaceen
isagoo dhintay baa laga markuu markuu gelaya cudimo ogen uu ku dhacayay marka waxaa la isku hayaa kolle cod ku tuurtana ma lama arag turay iyo waa asaga isii ugu dhacay waxaad maqli doontaan islamarkaana aad dhegaysan doontaan ogaas axmed kaahiya oo ka mid ah waxgaradka galmudug oo faahfaahin ka bixinaya geerida nabadoonkaasi waxyaabaha sidoo kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda soomaaliya ayaa maanta muqdisho waxa ay ku soo celisay dhallinyaro soomaaliyeed kuwaas oo sannado badan ku xidhnaa dalka liibiya iyagoo dowladda ay ka soo dishay garoonka diyaaradaha ee aadan caddi eleborti ee muqdisho waxa aad maqli doontaan islamarkaana aad dhegaysan doontaan hadduu ay bidhaahdo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya mudane axmed macalin fiqi oo arrimahaasi ka hadlaya sidoo kale waxaad maqli doontaan waxgaradka soomaaliyeed ayaa walaac hoggan ka muujinaya magac kabedelistii dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ku sameeyey xerada jenaraal gordon ee magaalada caasimadda ee muqdisho haddaba mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed oo arrimahaasi ka hadlaya ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda soomaaliya oo dhaaqyo xoogan ka wada meelo badan oo ka tirsan magaalada raaskambooni halkaasi oo lasoo sheegayo inuu ku wajahan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya qodobadaasi waxaynugu soo kordha iyo sidoo kale xubintii kalamaan oo qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad maqli doontaan hadduu ay bidhaahdo
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
derinay walaalayaal
saaxiib yaal ku soo dhowaada barnaamijka xolashada anigoo nuurdishardi ayaa caawa soo saaray waxaan ku bilaabaynaa shirka golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxaa shir guddoominayay ra-iisaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxaana lagu soo bandhigay warbixinno kala duwan oo la xidhiira amniga qorshaha amniga isbeddelka qaranka iyo sidoo kale heerka uu marayo canshuurta iibka tan iyo markii dowladda soomaaliya ay canshuurtaasi ay soo rogtay golaha wasiirada ayaa warbixin la xiriirtay ciidanka qaranka ee la geeyey deegaanka raaskambooni ee jubbaland waxa ay ka dhegaysteen wasiirka wasaaradda amniga iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada iyadoo tilmaamay in ujeedka ciidanka loo geeyey halkaas uu yahay sidii ay ula wareegi lahaayeen amniga deegaanadaas oo ay ka baxayaan ciidamada atmis si ay u xaqiijiyaan amniga deegaanadaasi sidoo kale wasaaradda qorshaynta iyo maalgeshiga iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa golaha wasiirada warbixin ka siisay halka uu marayo qorshaha isbeddelka qaran ee marka magaciisa lasoo gaabay loo yaqaano n t b taasi oo ay diyaargarow xoogan ay ku socdaan sidoo kale golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya waxay warbixin kooban ka dhegaysteen wasaaradaha gaashaandhigga iyo sidoo kale wasaaradda amniga iyo sidoo kale wasaarada kala duwan oo ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyadoo dowladda soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey ciidamo xooggan ay ku daabuleysay magaalada raaskambooni islamarkaana uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka jubbaland kadib doorasho ka dhacday magaalada kismaayo ayaa arrimahaasi raadiyo cadaado waxaa kala hadashay suuban mahdi dirir oo sheegtay inay tahay madaxweynaha sharciga ee dowlad goboleedka jubbaland waxa ay saadaalasay halka uu ku dambeyn doono khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe ee jubbaland iyadoo ka hadashay arrimaha khilaafka cirkas ku sii shareeraya ee dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka jubbaland mahdi suuban dirar oo waraysiisay raadiyo cadaado ayaa hadalkeeda ku bilowday sida tan bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyed meel kastay joogto waa salaamayaa horta xaaladda jubbaland waxaan aniga mar walba markaan soo baxay waxaan dadka dhan u cadaynayay inay axmed madoobe u dhammaatay la jiidayo keliya neef waxaan ku tilmaami jiray inuu axmed madoobe mayd la jiidayo yahay intaasna waxaan ku cadaynayay waxay tahay sharciga maadaama sharcigii uu axmed madoobe uusan haysanin uu ku ahaa madaxweynaha oo labadii sanoo farmaajo ay siisay waktigeedii ay ku dhammaatay labadii sanoo damboo lagaga aamusayna ay ku soo dhammaato ku ekaatay dowladdii xasan sheekhna wax cad oo ay u soo saartay ama wax cad oo ay ku soo saartay arrimaha jubbaland aysan jirin waxaan mar walba cadaynayay inuu axmed madoobe mayd la jiidayo yahay maydkii la jiidayayo hadda kibrayo is yidhi adigii baa is dooran kara oo sida aad la socotaan arrinta yaab kale waxay tahay oo waxaan maqlayay shalayto ninkii ahaa maxamuud sayidoo leh annaga wadahadal baan diyaar u nahay ayaan darada jirta waxay tahay oo calayshaanmaanka guracan oo ay nimankan ku hadlayaan waxay tahay jubbaland oo aysan wada jirin oo ay og yihiin gobolkii gado oo anagoo intaa jooga alshaan sacrificeka aan u maray ummadda masiirka shacabka jubbaland oo aan naftii iiga dhacday baysan wadahadal samaynin oo markii ay gogashii axmed madoobe uu ka soo baxay wuxuu yidhi waa isdooranaya oo wuxuu ka dhigtay jubbaland guri uu leeyahy oo magaalada kismaayo uu ku dhexaysto hadduu maxamuud sayid wuxuu leey wadahadal baan rabnaa oo dowladii wadahadal baan dowladdii ka rabnaa dowladda ay wadahadalka ka raadinayaan maxay tahay yay xukumaan yay haystaan yay masiirkeedii gadayaan oo masiirkeedii matalaan waxaasoo dhan marka dadkan waa dad u dhammaatay run ahaantiina aniga axmed madoobe keliya in loo soo jaro waranka ma qaba keliya waxaa la qabaa in maxamuud sayidna loo wixii la shaqaynayo oo waddankan la burburiyey oo maxamuud sayidka kow yahay in waranka loo soo jaro si ay u ogaadaan sharciga inuu shaqaynayo middo kaloo aan xoogga uga yaabanahayna waxay tahay in ciidamadii qaranka laga dhigayo qabiil laga dhigayo oo mar walba lagu awrkacsanayo waa wixii ciidanka looga kaxeeyey gobolka gada looga kaxeeyey haddaysan ciidamada xuduudaha ilaalinaynin oo shaqadii ay lahaayeen gudanaynin maxaa dowlad laga yahay marka waxaasoo dhan in dadka laga jaahil bixiyo in aan la isku qaldin siyaasadda iyo ciidanka wiilasha oo dhalinyarada oo dhimanayo dalka iyo dadka u dhimanaya oo mustaqbalkoodii u luminaya dalka oo saddexda boqol iyo labada boqol iyo kan ugu sarreeya shanta boqol qaadanaya iyo in siyaasiyiin lacagta ay qaadanayaan intay la egtahay iyo dadkiiyo dalkii dhacaya inay ciidankii siyaasadeeyaan ee marka horta jubbaland meesha arrinteeda ay ku dambaynayso axmed madow waa u dhammaatay ee waxa aan hadda laga baqayo keliya waxay tahay xamsiya xasan sheekh inay ayagiina awooddii dowladda sida looga baqayo ay ku takrifalaan oo ay ayagiina markay kismaayo tagaan shaati ay tolanayaan ay kismaayo ka dhigtaan taasna mar walba waxaan leeyahay sharcigaa diidan aniga waa joogaa madaxweynihii jubbaland baa nahay sida aad la socotaanba wareegtaan soo saarnay wareegtadaasoo aan kusoo saarnay gobolka gada inta xaaladan jirto inaanan calashaa carqabadna loogu keenin isla samtimena aan diyaar u nahay sharciga siduu qabo iyo wadahadalba inaan diyaar u nahay si dadka jubbaland oo nasiirkoodii aan ilaalinayno aan maxal dhaha ugu shaqayno marka qaabka kaloo ay wax u saxmi doonaan allahu yaclam maxaa yeelay dad wada iimaankii axmed madoobe kala ah ama baa meel walba maraya oo beri laga yaabaa inay ayagiina damac siduu axmed madoobe damaca waalan ugu jiro inuu xamse iyo xasan sheekh iyo gurubiye iyo farataag iyana damacaas waalan oo kaleeta iska dhaadhiciyaan ummadda masiirkeeda inaysay doonaan ka yeeli karaan shaata ay tushaan ay noqon karaan marka waxaasoo dhan sidii looga hortegi lahaa baan annaga sharciga mar walba ku kalsoonnahay ilaahay weynahay waaxidkana tala saaranay waxaan u dhimanaynan waa ummadda masiirkeeda inaan u ilaalino waa tahay madaxweyne marka ugu dambeyntii maxaa soo jeedinaysaa ugu dambayntii waxaan la hadlayaa shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladnimada waa adinka shakhsiyaadkan madaxda ah waxbaad u dhiibateen waa qadaamada guriga ka shaqaysooo kaleeta baan wadannahay waxaad noo idmateen inaan idiin shaqayno inaad nala xisaabtantaan oo khaladaad ka dhacaya aad la xisaabtantaan oo waxaa jira aad ogaataan xog markii la helaa xal la helaa markaad xog ogaal tihiin oo xaqiiqda jirta la ogyahay bay calashaan shacabka xalkoodii iyo waxay ahaan lahayd laakiin maalin lahayken in been laydiin sheega ma aha muhiimadda ugu weyn waxay tahay sharciga inuu shaqeeyo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha wuxuu laalay dastuurkii dalkuu laalay ayadana waxaan leenahay dastuurka calashaan in dadka ay u wada istaagaan dastuurkii lagu heshiiyey oo kii la samaysto kumeel gaarka ahaa oo loo samaystay in maxaa la dhahaa sidii ummadda soomaaliya ay ku wada socon oo raalliga laga wada ahaa in koox yar ay bedelato inaanan laga yeelin in doorashadan uu xasan sheekh maxamuud asagoo sharcigii lumiyey oo dastuurkii laalay uu leeyahay doorasho qof iyo cod baan qabanayaa in dadka soomaaliyeed ay dhahaan waxaan raalli lagu ahayn inaan la qaban karin sharciga inuu shaqeeyo inuu axmed madoobe sida sharciga loo saaray oo maxaa la dhahaa xeer ilaalyaha ugu soo jaray inuu sharciga u shaqeeyo wax walbana sharciga lagu baysgareeyo aniga suban mahadire madaxweyne saxaan ahay oo dhulkeedii dadkeedii joogta oo intaa u dhimatay sharcigan ku kalsoonahay sidaasoo kale inuu qof walba sharciga ugu kalsoonaado oo ay shacabka soomaaliyeed u istaagaan si ay isaga qaban lahaayeen maankan guracan oo dadkan ay ku shaqaynayaan xagjirada ah in sharciga la horgeeyo
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaanta ha suulise
derinay walaalayaal
waa dhegeystayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa markan waxaan eegaynaa nabadoon caana ayaa lagu soo waramayaa inuu ku geeriyooday gobolka galguduud deegaan ku yaala kadib markii uu ku dhacay baraag biyo ay ka buuxaan tuulo hoos tagta deegaanka ducoley ayay falkan uu ka dhacay haddaba ogaaskaahiya ogaas axmed oo ka mid ah dhaqanka deegaanada galmudug oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka nabadoonkaas uu ugu dhacay baraagtaasi biyaha ay ku jireen waxaanu hadalkiisa ku bilaabay sida tan
doodayba hoos yimaada waa nakiir baa la yidhaha nin la yidhaha sheekh sheekh cilmila daace ayaa halkaa ku geeriyooda ilaahay ha u naxariisto nin qaali oo deegaanka qaalibka ah dadka qaalibka ah oo deegaanka ayuu ahay marka baraag buu ku dhaco allah u naxariisto waa madinta waa ilaahay
waa gartay marka baraagtuu ku dhacay halkee bay ku taallaa waxay ku taallaa deegaanka warnakiir oo hoos yimaada doxoley ayay ku taallaa deegaanka uu ku dhacay ninku marka marka mayd markuu ku dhacay kabacdiyaa loo gurmaday kabacdina isagoo maydaa laga soo baxsho waa tahay wax gurmada ma helay intuu baraagta ku jiray isagoo dhintay baa laga soo baxsho markuu dhintay kabacdi ayaa la ogaadaba markuu dhima markuu gelaya cudimo ogeyn uu ku dhacayay marka waxaa la isku hayaa kolle cid ku tuurtana ma lama arag turay iyo waa isaga intii ugu ugu dhacay biyaa baraagta ku jiray marka intaba waa la isku dhahaya laakiin waxay u badan tahay boqolkii sagaashan iyo sideedina waa isagu ku dhacay oo qadar min allahi siisiyoo soo dhamaatay ajashiisha ay ahayd halkaas waktigaas iyo xilligaas iyo halkaas bay ku ekeen waa gartay marka dhacdadan bal dadka deegaanka sidee ee u arkaan
waa saamayda waa dhacdo aad u xanuun badan runtii nidii cudur bay ku xakuman tahay laakiin maadaama nin shiika u ahay nin odaya u ahay nin gabi dhaqameeda u ahay nin xaqli wal caqliga dadka ugu sarreeyo u ahay in badan deegaanka saameynna way ku yeelanta wayna ku yeelan doontaa waana dibna waa loo khasuusan doonaa haddii alla yidhaah kaalinta runtii uu ka baxay kaalin raaliya ayuu galmudug oo dhan ugu jiray ama runtii gelgaduud ama runtii deegaanka doxoley kaalin miiba runtii ayuu ugu jiro aad qaali u ah marka hajashiisiyaa soo dhamaata qofku haddii jawaanka ama jeebka waxa lagala baxayo cidna ma helin karta allah qadaray waaka dadka deegaanka wallahi ninka ra- ninka ka ragsan waa aad ugu yaraaba oo odaya derinay walaalayaal
haddii markaan eegno dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa magaalada caasimadda ee muqdisho maanta ay ku soo celisay ilaa iyo boqol iyo lixdan dhallinyaro ah kuwaasi oo ku xirnaa xabsiyo ku yaala dalka dibaddiisa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane axmed macalin fiqi ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee muqdisho ku soo dhoweeyey ilaa iyo boqol iyo lixdan tahriibiyaala kuwaas oo ku xirnaa jeelo ku yaala dalka liibiya dowladda soomaaliya ayaa maanta dalka dib ugu soo celisay dhallinyaro soomaaliyeed oo ku xanimnaa dalka dibaddiisa wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale iskaashiga caalamiga xukuumadda soomaaliya uu hogaaminayo danjire axmed macalin fiqi ayaa ku guulaystay fududeynta ilaa iyo boqol lixdan iyo kow dhallinyaro soomaaliyeeda kuwaas oo ku xirnaa dalka dibaddiisa kuwaas oo si iskooda ah dowladda federaalka ee soomaaliya ay u soo celisay xabsiyo ku yaala dalka liibiya ayaa in muddo ah ay ku jireen dhallinyaradan kuwaasi oo dhibaatooyin xoogan lagu geysan jiray barnaamijka xulashada ayaad degeysanaysaan markan waxaan eegaynaa saaxiibayaal waxgaradka soomaaliyeed ayaa walaac xoogan ka muujinaya magac ka bedilis dhowaan lagu sameeyey xerada jenaraal gordon ee magaalada caasimadda ee muqdisho taasi oo loo bixiyey magac jenaraal imaaraad u dhashay kaasi oo ka mid ahaa jenaraaladii ku geeriyey xeradaasi kadib markii weerar dagaalamayaasha hubaysan ee al-shabaab ay halkaasi ay ku qaadeen haddaba mid ka mid ah dhaqanka soomaaliyeed oo la hadlay raadiyaha cadaado ayaa nasiib daro ku tilmaamay in la bedelo magacii janankii soomaaliyeed islamarkaana lagu bedelo janan u dhashay dalka imaaraadka carabta waxa uu yidhi sida tan
adeer macaada arrintaas waxaan u arkaa arrin aad u liidato baxdil ah soomaaliya meel looga dhaxayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan dadkii dalkaani wax kaa soo noqday ama wax ka ahaa jenaraaladii hogaamiyeyaashii soomaaliyeed meel looga dhaxaya dhammaan qaranka soomaaliyeed la duminayo meel ka dhax soomaaliyeed maanta haddii jenaraal gordon oo wuxuu ahay loog yahay wuxuu soo maray loog yahay taariikhda soomaaliya ku qoran dadka ugu horeeya soomaaliya ee wa- dalkaan wax u soo qabtay ee u soo halgamay oo ka mid ahaa mar haddii maanta xasan sheikh oo uu yidhi alahyaan bilsuldaan suldaan alahyaan xagow ka yimid xagow naga soo galay yo u dhashay waayo al- al-suldaan alahyaan waa xarab yahuudi ah oo u dhashay sida la sheegaya ee- ee dowladda imaaraadka marka imaaraad maanta yuhuudi ah ee dalkii islaamka baan waxba u qabanay dhammaan ummadda soomaaliyeed iska daaya islaamkii dunida ka jiray wax bay u qaban lahaayeen falastina wax u qaban lahaayeen imaaraat Waa taala. waa waa tahay laakiin waa digreeta madaxweyne imaaraadka iyo soomaaliyana ee, xiriir weyn aa ka dhexeeya oo qoto dheer oo sideetameydii soo bilaabday marka imaaraadkana waa dal muslima soo walaalaheen ma ahano maxay dhibaysaa haddii eh, eh, ma- magacaas la bedelo Maxay- maxay- maxay dhibaysaa oo mataqaanaa ay dhibaato ay keenaysaa
ma jirto wax dhici karana maahan ina jenaraal soomaaliyeed meel uu ku magacaaban yahay carab allaahyaana loogu magacaabo wax soomaaliya aqbalaysana maahan wax dhammaan dunida ay aqbali kartana maahan caalamka kama jirto dunida kale ma ayna baxdo carabta carabta maaragtay meelay ku qoran yihiin allahyaal dalka lagu dhashay waa meel ka dhax waa wadaninimo xumo waa taariikh xumo waa taariikh xumo soomaaliya usoo hoyatay arrintaas waa ka soo horjeednaa waana cambaaraynaynaa mana dhici karto ninkaani
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaah altabliiq alshabaab telefon jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisb lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbn ssnm unccb onbnds ss bombaan ssss
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dib u taliya yaan layna odhan wadirki baaye dib u taliya yaynan ka noqon dayro aadmigaye dib u taliya yaan layna odhan wadadan jirine
derinay walaalayaal
haddii aan eegno markan taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal odowaa yuusuf raagi ayaa maanta kormeer ku tegay xarun ku taalla magaalada muqdisho taasi oo ay yaalaan diyaarad dhowaan ay soo iibsatay dowladda federaalk ee soomaaliya jenaraal odowaa yuusuf raagi ayaa kormeerkan waxaa ku welinaya qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo kormeer ku tegay xaruntan ku taalla magaalada caasimadda ee muqdisho taasi oo ku aadan eh, sidii uu u kuurgari lahaa xaaladaha diyaaradaha dowladda soomaaliya ayaa dhowaan soo iibsatay diyaaradahan kuwaasi oo casriya islamarkaana ugu deeqday dowladda dalka turkiga barnaamijka xulashada ay dhegeysanaysaan markan waxaan eegayaa magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay kulan ah loo kulan ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya taas oo ku aadanayd ka hortagga fikirka qawa- waa fikirka guracan ee shabaabka kaasi oo dowladda culimmadii wasaaradda ka socotay ay sheegtay in loo baahan yahay in bulshada soomaaliyeed ay u midoobaan dagaal ka dhanka al-shabaab iyadoona ay ka digeen in dhaqaalo ay siiyaan kooxda al-shabaab haddaba mid ka mid a culimmada soomaaliyeed oo kulanka ka hadlay ayaa yidhi sida tan waxaan oo yaal maanta oon ka hadlaynaa mowduuc aad u weyn kaa oo ka hadlaya inaadan maalkaaga adigu isku dilin maalkaad adigu laheeday inaadan naftaada ku dilin sideen ugu dilaya marka naafka maalkii aan anigu iska lahay nafteydi inaan nafteyda dilasa maxay xugumahay leedahay maxaase ka dhala xukumkaasu noqonayaa sharca islaamku maxay ka qabtaa maalkaas oo lagu bixinayo baadda amba itaawaadka lagu bixinayo oo la baadayo shacabka muslimka ah taasoo ay qaarkood dadka qaarkood laga yaabo inay sheegtaan ikraah in la khasbay annaga og ikraahu iyo qofka markii la ikraahayo inuu shuruud oo afara u sheegay ibnu xajar al asqalaani Eh, shuruuddaasoo ay ka mid tahay qofka wax khasbaya in uu qof awoodo uu yahay inuu qofkan waxa uu sameeyha uu ku khasbaayo hadduuna sameyn waxa ugu goodinayo oo ku fulin karo iyo qofka la khasbaayo maladiisa sagaashan boqolkiiba ou malaynayo in qofka wuxuu ugu goodinayo uu ku fulinayo waa goormee haddii aynan suuragalo ahayn inuu ka cararo qof marka inuu sheegto ikraah asoo dubay ku nool ama adduunka meel kale uga nool oo la leeyahay waan ku qarxinayaa biri amba saa dambo amba bil kadib haddaad maalkaaga dhiibi weysid hadduu dhiibana lagu qarxiyo ka waran yaa asiga maalkii oo isugu dhiibay ay lagu qarxinaya idan marka waxaa ka mid a shuruudda ay u sheegeen in waxa uu ku samaynaya isla markaa ay ku dhacayaan wax walax laakin hadan ou bacda hadin ou bacda shahrin ou bacda casharata ayaam ou bacda sanatin aan kugu ridaa laleeyahay shareecada islaamku uma ictibaariso ikraah waxa la yidhaha uma ictibaariso waxaa ka mid a in waxa uu qofka shardiga afaraad uu yahay waxa la faraayo qofka inaan laga arkin inuu khiyaar leeyahy wax khiyaar ah haddii maal dhiib lagu yidhahdo haddaad xoola dhiibays karto baase dhiibaa lagu yidhi haddaad badar dhiibi karto khiyaaraad leedahay moo khiyaaraad leedahay idan marka maalkaas aan bixinayno oo naftayna ku dilayno waa xaaraan walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiiman ilahi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay naftiina ha dilina aayad kale walaa tulquu biaydiikum ila tahluka maalkan aan dhiibayno oon bixinayno waa kii qaraxa magaalada lagu qarxinayo iyo xabadda masaajidka ninka ka soo baxa lagu dilayo iyo aqoon-yahanka iskoolka ka soo baxa kan lagu dilayo iyo sargaalka waddanka amnigiisa sugaya kan lagu qarxinayo ee lagula gaadayo lacagti laga soo bixin lahaay oo intaasoo amni daraa iyo intaasoo baaba iyo dhibaataa lagu samaynayay waaye idan marka ma bannaana in maalka la dhiibo nabiguna wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam saxaabigu weydiiyey haddii ka warnin maalkayga keen uu yidhaahdo asaguna nabigu hasiin oo u diid maalkaaga hadduu kaa xoogayo hadduu ila dagaalamo ka waran markaasuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam la dagaalamo la dirir markaasuu uhi haddaan dila ka waran waa hadur hadduu i dilana shahiid baa tahay idan marka adoo heli kara shahaado adoo heli kara adigoo heli kara inaad maalkaaga difaacdo sabab ha u naqanin in maalkaaga adiga iyo ummadda muslimka ee soomaalida lagu baabi'iyo oo lagu dilo waxaan leeyahay nabigu wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam koox saxaabada ka mid a oo ansaara oo ku shiishtamaysa oo ku gemaysa wuxuu u imaaday qooley gantaal baranaysa markaasuu yihi ha ka dhiganina gharad iyo hadaf bahiimadiyaa la diiday kayf dad muslima ka waran haddii maalkaaga lagu baabiyo nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam oon kusoo gebagabaynayaa qofkii kelimad haafkeer qof la dilaayo ugu gacan geysa qofkii wax dilaaya kelimad haafkeer jow ugu kaalmeeya qiyaamo wuxuu imaanayaa asoo wejiga ay ugu qoran tahay kan waa mid naxariista ilaahay ka quustay ka waran maalkaad dhiibta haddii malaayiin lagu laayey haddii lagu qarxiyey haddii masaajidda looga dukan waayey oo ku kharaabeen haddii magaaladii lagu kharaabiyey haddii muslimiin lagu baabi'iyey ilaahay tabaaraka wa tacaalana uu diiday in xumaha laysku kaalmaysto iyo colayntanka laakiin alla uuna faray tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan waxaan leenahay marka dadow maalkiina yow sabab u naqan in muslimiin la baabi'iyo oo qiyaamayaan laydi weydiin maalkaas minayna ktasabta wa fiima anfaqta waa lagu weydiin doonaa xageed ka kasabtay intaad ku bixisay haddii muslimiin layntoor aad ku bixisay qiyaamo dhiiggaas qayb baad ku yeelan doontaa
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq alshabaab telefon jadiid alushiiq مجمع الإسلام الأنصار سنة حزب الإسلام صوفية سنترية قادرية سالحية أحمدية سيلعية يقال كون هذا أنا ترين كريم kuwanay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidigayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuud iyo waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa هذه كان واحد لما تيجي اس اس دي اف اف ان ام يو ان سي اف بي ام اف اف ان ام يو ان سي ان تي بي اون سي بي ان بي اس اف اس بومباس اس بي سي سي اس سنتني اس اس اس
diintaan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahaye dib u taliya yaan layna odhan wadirkii baaye dib u taliya yaynaan ka noqon dayro admigae dib u taliya yaan layna odhan wadadan jirine
derinay walaalayaal
qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markana markana xubintii kalaamaan ayaan idinku duubaya war kalamaana waxaa la yidhi leebleeb ku tegay iyo lixaadka isku wada dhacay luqungooyadoodiiyo maskaxloolankiibaa laameerna geliyo iskularan la kala laray luuntiya dalluuntiya laambeyrta moogo ninka laqanyadeediyo ka laaasa shiristay lufluf iyo cadquuraad ka leelaysataayo lufanku u tuuriyo luqluq kama fogaato isku liimbixeeduu libin uga dhigaayo licinta iyo aayaha laabtaba ma gelisee allahayow nin liitaa laaluushka jecela war waxaa kaloo la yidhi dadaalaha wuu gaaraa marka laga reebo inuu laaluush isbaara ku dadaalayo war waxaa kaloo la yidhi walleelidinlidqoy ladan kama quusan laacdheer libintana nasiibkay la waayana waa calaf iyo waxaan lagu qorin laqayada jacaylkiyo lurka caashaq kulula ruuxaadu lahaatayo kugu laaday ba'ana waranin waliba erfaday lanwiin maboora beenaa ogaaday ilintay buruudse biyahan dereerte war waxaa kaloo la yidhi lixiyo toban jir aan guursadoo igu lamaanaata lubbigiyo xiskaa jecel naftay laxaw ku beertaahe midaan laac idhaahdana dhaqsay iga libkaan taahe lugyo labana layslama helo mani la'aantiise ilaahayo wadaan lacag haya liira wacaw war labadii walaalaa ninkii lacag laha weyney leylana waa la yidhi aryadhaha waxaa kaloo la yidhi ligliigaan liilsaantaan daabcayn iyaan luurkeeda loo siinayn ligligaan liilsaantaan daabcayn miyaan luurkeeda loo siinayn war kalamaanay war ma haysiine waxaa la yidhi dowladda soomaaliya waa ka adkaatay etoobiya ma cirkay ka waana dhimisa dhulka war ma ciidankii diyaaradaha lagu rarayaa etoobiya ka shanqariyey war ma etoobiya ka laabatay heshiisbeenaadkii badda saylax ay ku rabtay aryadhaha masafiirka etoobiya la raacdeeya war maabiye axmed baa mooshin laga geeyey oo dowladdeenna baarlamaanka etoobiya ka dhex qadaysay waar etoobiya jaar baanu nahay sida u dhaama war warkaan ha ku soo boodinine etoobiya waxaa si rasmi ah looga saaray howlgalkii ciidamada midooda afrika ee soomaaliya waxaana arbacadii muqdisho lagu qabtay shir ay yeesheen taliyayaasha ciidamada dalalka ka jooga soomaaliya iyo taliska militariga soomaaliya waxaana ka maqnaa etoobiya taasi oo caddayn u noqotay in si toos ah looga saaray howlgalkii ay rabeen inay ka mid noqdaan ee sanadka cusub bilaabanaya war cabdikuusow mar hadday sidaa tahay xaajadeennu waxay maraysaa waanu guulaysanno horumar baa loo guntaaday war etoobiya iyada waxba miwadaada korba waxaa loo qaada ama noo daacad baxadal dhismayaa nahay ama naga dareera alla deeq baxshee naw war etoobiyadaan ixtiraafka ka sugaynay ma sidanaa u dambaysay war kalamaanay war ma haysaane kulankii khamiisle ee golaha wasiirrada waxaa looga hadlay ciidamada ay dowladdu geysay raaskaambooni obow ma la soo celinhayaa war axmedoobe inay soo qabtaan miyaa lagu amray waar walla weynay raaskabooli tagteene looyacaddana ma soo eegi doontaan war kalamaanay warkan hayga dhex gelinine wasiirka amniga oo golaha wasiirrada warbixin ka siiya ciidamada raaskaambooni la geeyey hawsha sidii loo rabay u socotaa uu yidhi ciidamaduna waa ku qulqulayaanuu yidhi war wasiirka amnigu hawsha gaashaandhiga miyuu la wareegi obow madaxana furan miyaa maqan horta isku shaandhaynta iyo xidhiilkala beddelka la sheegahay weli miya war madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabdulqaadir xaaji luuga dheere oo arrinta dhaaskambuuni ka hadlay wuxuu yidhi madaxweyne asayid axmed madoobe in la soo qabto waxaa ka horraysa in la dilo saddex milyan sagaal boqol sagaashan iyo sagaal qof oo ka soo horraysa wuxuuna ula jeedaa axmed madoobe inuu yahay qofka afar milyanaad ee jubbaland ku nool war afarta malyan ee qof ee jubbaland ku nool ee madaxweyne ku-xigeenka luga dheere sheegay shabaabku ma ka mid ah war maxamuud siyeeda aadan oo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland ahba wuxuu yidhi inaan dagaalannoon isku baaba'anno oo dhiiggaygu daato waxaa ka fiican inaan wada hadalno aryaadhaha samigee cabdullana waxau yidhi ilaahow ilaahow ceebta astuuray akhyaaru isku afgartan ilaahow ceebta astuuray akhyaaru isku afgartan war cabdulla xanta siyaasaddu waxay sheegaysaa in dowladda soomaaliya soo saartay amar culus taasoo lagu joojiyey duulimaadka tooska ahaa ee kismaayo iyo nairobi oo diyaarad nairobi ka timi toos inay kismaayo u tagta haddaan la oggolayn inay luqluuq soo marta ma la oggol yahay bislow adi walka hogaal damaana luuqluuq marow laasin laamiga la eri maryaadaha waxaa kaloo la yidhi baadi lo-aad biyaha loo fadhiista war kalamaanay waa wareersantihiine waa garoonka muqdisho meesha ay ka soo degtay diyaaradda siddeed boqolaalkii taariibayaasha soomaalida ahaa liibiyayna toos uga timid war wallaweyne madaxweynahaygii musabixii cabdi wuxuu qabtay shirkii u dambeeyey golihiisa wasiirada wuxuuna yidhi umushanba waa la afarta bixiyaa dowladahana waa la baxnaaniyaa boqolka cashee u horreeya in hadal dhagaha u daran ama somalilan waxyeelaya idinka yimaado waa maqnuuc dowladda cusubna waa in fursad la siiyaa oo la qiimeeya waxqabadkeeda iyo dhaliilaheeda in ugu kala kaxayana waa yidhi warwaaqlow dimuqraadiyadda somalilan ka jirta waa iskaga faan tahay aqoon uma lihide dastuurka somalilan wuxuu qabaa maalinta loo asteeyey xilwareejinta dowladda cusub in aan saacad laga dibdhigi karin haddii ay wax walba dhacaan haddii la arko inay culaysii jiraan ama maalin jimco oon maalin shaqo ahayn ay ku soo aadaysana wuxuu dastuurku qabaa in laga soo hormariyo intii dib u dhac iyo ku darsi imaan lahaa naw sootaano idin idhi wax naga barta arbuu dimuqraadiyadda la sheegahayaa buntland bay ka jidhaa maanta u dambaysana golaha wakiilada buntland waxay dib xukuumadda ugu celiyeen xeerarkii doorashooyinka iyagoo sabab uga dhigahaya in lala tashado haddi qaybaha bulshada siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo cid kastoo waxgaradka reer buntlandna marka kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay warbawe bashiirow waxaa la yidhi nin ragga limintiisa lama xasdee haddii baarlamaankii puntland uu dib golihii wasiirada iyo madaxweyne sacuudin ugu celinaya sharciga ay soo gudbiyeen meeshaas waxaa ka cad inaysan oolin maasha allah iyo ansax waaye aryaadhaha kalemaanay waxba gabayguyow ila gudbina waxaan ku soo gaabso intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badina intaad hee u sii leedihiin waa dhammaystiraya
guud ahaana barnaamijkii xulashada waraysiyada raadiyo codad oo wanageynta anigoo nuurdiin shardi ayaa soo saaray saaxiibayaal barnaamij caynkan oo kale intaan ku wada kulmi doonno sidaasyo nabadgelyo
cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee
dadweyniyo xaqdadeeyahay ruuxa doono ka digtoonow dad wulaaqay noqote maal dadweyniyo xaqda duusiyo ruuxa doono ka digtoonow dad wulaaqay noqote dulmi doono dulmi diidaan aragtee
dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dad bulaaqay noqotee dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dad bulaaqay noqotee